shaqaalaha shirkadaha waaweyn iyo kuwa dowladuba weli waxa ay ka shaqeeyaan guryahooda oo xafiisyada looma ogolo ilaa amar dambe haddaba waxaa jira dhallinyaro soomaaliya oo ka shaqeeya xafiisyada ku yaala bartamaha magaalada melbourne sida cabdulaahi maxamuud cumar garfiiq oo ka mid ah shaqaalaha bangiga a n z oo ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalkan austraaliya waxaana uu iiga waramayaa guri ka shaqaynta oo dib loogu laabtay iyo dareenkiisa waad mahadsan tahay baafo waan ku dhowahay v o eda waa sax tan iyo markii cudurkan covid nineteen uu kusoo laba kacleeyey magaaladan melbourne waxaa shaqaalaha ma aragtay ka shaqeeya professional industriga oo ay ku jiraan bangiyada loo diray inay guryaha ay ku shaqeeyaan sababo la xiriira ma aragtay amaro dowladda kasoo baxay iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hogaamiye kambaniyada qaar oo u arka in ay safe ama ammaan ay u tahay badqabka shaqaalaha in ay ka shaqeeyaan guryaha si aan loo kala qaadin cudurkan waa tahay waa maxay caqabadaha idinka haysta marka in guryaha laga soo shaqeeyo caqabado fara badan ayaa ma aragtay ka jira ma dadka ma aragtay ay wajahayaan marka ay guryaha ay ku shaqeynayaan waxaa ka mid a in aadan guriga aad haddii ay caruur oo kale haddii ay guriga ay joogto ay adkaanayso in aad shaqadii ma aragtay sidii saxda ahayd oo loo rabay aada u samaysid waxaa kale oo sidoo kale caqabad ah ma aragtay inta badan markii aad ka dhex shaqeynayso professional industriga inta badan waxaa la qabto waxaa waaye waa miitino iyo waxaas baa la gelaya marka face to facekii ma jiro iyo dadkii waxa dhan waxa ay noqonayaan aaladan fogaan araga ama zoomka loo yaqaano in laga dhex kulmo marka waxaan isticmaalnaa wax la dhaho ms microsoft teams masaafo ka badan shan iyo labaatan kilomitr uma safri karo qofka meel ka baxsan xaafaddiisa waana shuruudaha dowladdu ay dejisay ayay qayb ka tahay dabcan soomaali badan ayaa aada u kala fog meelaha ay ku kala nool yihiin magaalada melbourne cabdulaahi xanibaadan shan iyo labaatanka kilomitr sideebay idiin saamaysay
wallaahi bafo arintaas shan iyo labaatanka kilomitr restrictionka ee ina saaran waa caqabada weyn waaye sababtoo ah aniga xaafadda aan deganahay tusaale ahaan waa xaafadu jirta ilaa iyo soddon kilomitr ereyada ma aragtay soomaalida ay degan yihiin marka haddii aadan xag halkaa aadan aadi karin qofkii waxay ku qasbaysaa inuu guriga uu iska joogo cidlo halkaas uu ku noqdo tusaale ahaan dhibaatada shan iyo labaatanka kilomitr ee restrictionka ay leedahay waxaa ka mid ah dhalinyaro fara badan oo kaligood guryo degan oo waxaa jira iskaabulo ah degan meel ama shan iyo labaatan kilomitr ka badan u jirta ereyada soomaalida sida harlburg iyo flemington iyo footscray oo u casho doonta oo casho aanan ama qada ama cuntada soomaalida cunto aan ahayn dad aan cunin baa jira oo keliya raba inay ereyada soomaalida ay aadaan aniga inta badan weekendiga waxaan aadi jiray flemington si cuntadaas soomaalida aan aan ugu soo casheeyo ama asxaab aan waqti aan kula soo qaato laakiin hadda maadaama aan ka fogahay meel aan deganahay meel shan iyo labaatan kilomitr ka badan u jirta kolley caqabad bay ugu tahay oo ma aadi karo marka taana dadka inta badan ayay dhibaato ku tahay oo soomaalida xataa aan ahayn weli salka ma dhigan tirada caabuqa laga helayo bulshooyinka ku nool magaalada melbourne oo maalin walba isbedelo ayaa jira dowladduna waxay jihaynaysaa in la raaco awaamirta la duldhigay bulshooyinka ku kala nool gobolkan victoria tusaale masaajiddu waxaa loo ogol yahay oo keliya ilaa iyo konton qof inay ku dukadaan gudaha waxaa sidoo kale weli qasab ah xirashada maaskiga marka la gelayo meelaha bulshadu ay ku badan tahay ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia